bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaaliyo labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimuun oo ay wehelinayeen xubno ka tirsan beesha caalamka waxaana soo gaaritaankiisii magaalada muqdisho kadib kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xubnaha ugu sarreysa dowladda federaalk ah ee soomaaliya sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya safarka bankimuun oo ku yimid magaalada muqdisho ayaana ah mid lagu macneeyey khilaafka xoogan ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sida uu kaga qayb qaadan lahaa xalintooda waxaana kulan ay ku yeesheen gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta xalana u yahay mid weli soconaya kaasoo dibadjoog ay ka tahay bahda warbaahinta kulanka ayaa lagu wadaa in laisku soo qaado khilaafka iyo sidoo kale sida looga gudbi lahaa maadaama la doonayo sannada in la hiigsado doorashooyin ka dhaca gudaha dalka soomaaliya waxaana siyaabo kala duwan kulamo ula qaatay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya welina kulanka ayaa mid ka soconaya xarunta xalana oo ah taliska ugu xoogan ee amisom ay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya dhanka kalena bankimuun ka hor inta uusan kasoo anbabixin dalkaasi kenya waxa uu booqasho ku gaaray xeryaha qaxootiga ee ku yaala gudaha dalkaasi kenya oo ay ku sugan yihiin soomaali aad u fara badan kaasuona u kurgalaya xaalada ka jirta xeraha barakacayaasha ah xeryaha ay ku noolyihiin dadka qaxootiga soomaalida ah ee ku sugan wadankaasi kenya kulanka haatan udhexeeya bankimuun iyo madaxda sare ee dowlada federaalk ee soomaaliya ee ka soconaya xarunta xalanana waxaad kula socon doontaa wararka dambe ee raadiyo wardheer haddii allaha awoodala laga helo xilli uu weli soconaya magaalada baydhabo shirka maamul samaynta gobolada koonfur galbeed soomaaliya ee ka kooban saddexda gobol ayaa haddana waxaa arrintaasi wax laga xumaada ku tilmaamay mas-uuliyiinta maamulka lixda gobol ee isla magaaladaasi ku sugan waxayna eed dusha kaga tuureen dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku eedeeyeen inay damacsan tahay qorshe lagu hagardaacinayo dadka ku dhaqan deegaanadaasi mid ka mid a mas-uuliyiinta maamulka lixda gobol oo warbaahinta la hadlayaa waxaa uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid laga xumaado kuna eedeeyeen dowladda federaalk ee soomaaliya inay qayb ka tahay hagaldaacin ay ku hayso dadka ku dhaqan deegaanadaasi qaarkood xukuumadda soomaaliya ayaynu ku tilmaamay mid iyadu u janjeerto ama dana gaar ah ka leh deegaanadaasi sida uu tilmaamay mas-uulkani u hadlay maamulkaasi waxa uuna sidoo kale baaq u diray beesha caalamka taasoo uu kaga digayay in dhibaatooyinka laga daaya shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo oo uu tilmaamay wax waliba ay soo diidaan gobolada kale ee dalka in lala tago magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay waxaan adduunka u sheegaynaa ugu baaqaynaa iyo xukuumadda dhexe aan u sheegaynaa in la tixgeliyo rabitaanka shicibka shicibka soomaaliyeed rabitaankooda hala tixgeliyo marka dadkii danyar waaye iga cashuurteeda inta laga qaada ayaa lagu dilwaayaa ilaahayaan ku daadiyey dadkan xukuumadda federaalka waxaan ugu digayaa ama ku baaqaya dadkan ayaa la leenayn rabitaankoodana waa in loo fuliyaa annaga wax kaloo boognaan ee markaa qolna rabitaanka ummadan ayaan kala soconaa iskala ah waxaa lagu tijaabiyaa baydhabo nineteen ninety threegii waxaa lanagu tijaabiyey guddiga degmooyinka oo soomaaliya oo dhan soo diiday ayaa waxaa lagu lagu dhisay baydhabo sanadkii daraada heden saas ahayd wakii cabdullaahi yuusufna baydhabo lagu tijaabiyey haddana waxaa baydhabo lagu tijaabinaya dhismayaashan maamul goboleedyada oo gobolada dhexe soo diiday oo puntland diidan tahay oo waqooyiga uu leeyahay ma kasoo noqonayna soomaaliya ayaa waxaa lanagu tijaabinaya by force ah xulug ah oo lana maquuninaya shicibka rabitaankooda la diidan yahay waxaan arrintan ka shaqaynaya mas-uuliyiin ugu tarsanaysa soomaaliya iyo qolooyin la yidhaha international community oo ilaahay egana xilka kasoo riday kadib markii maalintii shalay ahaa lagu qabtay dekada weyn ee magaalada muqdisho konteynar la sheegay inay ka buuxaan walaxaha qarxa ayaa wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya waxa uu tilmaamay in arrintaasi ay u gaashaanteen ayna ka hortegi doonaan ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliya khaliif axmed ereg wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada ammaanka lagu wargeliyey inay ka hortagaan khataro walba oo kaga imaan karta dhanka ururka al-shabaab kuwaas oo u tilmaamay haatan inay bilaabeen inay wax kala soo degaan dekada weyn ee magaalada muqdisho khaliif axmed ereg ayaa sidoo kale waxa uu sheegay haatan dagaalada inta badan ee lagula jiray gobolada dalka in looga adkaaday balse haatan qorshayaal kale ay damacsan yihiin waxa uuna sheegay inay u diyaarsan yihiin ciidamada ammaanka sidai ay kaga hortegi lahaayeen khataro waliba oo ka yimaada dhanka ururka al-shabaab
waxay rabaan inay soo degsadaan ama wax walba ay gataan oo ay rabaan magaaladii dhexdeedii dii bannaankii iyo gobolladii laga qabsaday inay wax ku laayaan arrintaasi waa arrin dowladdu ay go'aan ka gaartay lagana hortegayo meel kasta oo ay ciidanku joogaan meel kasta oo ay hay-aduu amniga joogaan waxay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan arrimaha noocan oo kalea waa dhammaystiraynaa inta hartina tallaabo ayaan ka qaadaynaa waxaan baaritaan u saarnay guddi yacni arrintaas wax ka qabta oo baaris ku soo sameeya dadkii gacanta ka siinayay ee arrimahan inta la qabta maaha inta bannaanka joogta wixii waxaan ka horreeyey iyo waxa soo socda intaba insha allah iyadoo dhammaystiran ayaan idiin soo gudbinaynaa halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer culimaaodiinka ahlu sunna wal-jamaacana waxa ay ka hadleen markii ugu horeysay khilaafka xoogan ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoo tilmaamay in khilaafka uu muujinayo in dalka soomaaliya aan lala rabin inuu gaaro hanaanka dowladnimo ahlu sunna wal-jamaaca ayaana baaq u dirtay madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya taasoo tilmaantay in si deg deg ah ay kaga gudbaan marxaladan khilaafka ee haatan soo kala dhex gashay mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxayna sidoo kale tilmaameen in la xalinaya khilaafka haatan u dhexeeya ururka ahlusunna wal-jamaaca ee ka taagan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya xilli maanta mas-uulka ugu sarreeya culimaaodiinka ahlusunna wal-jamaaca u gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi galguduud oo ah fariisiin ka mid a fariisiinada ugu waaweyn ee ahlusunna ay ku leeyihiin gobolada dhexe ee dalka soomaaliya
xukuumadda iyo dowladda waxaan leeyahay sabab ha u noqonina soomaaliya inay dilaysi maanta ku laabato toddobaatan sano kabacdi sabab ha u noqonina ayaan leeyahay ummadda intii qaybta qaadan kartaana inay ka qaadato ayaan u soo jeedinaya waxala wixii ahlu sunna wal-jamaaca dhexdooda ah waa xallinaynaa mana midna ma yeelanayaan waxaa daran wixii ahlu sunna wal-jamaaca aan ahayn ee magaxoodii sheegtaa daran maahane wixii ahlu sunna wal-jamaaca ah wax dib ama yeelanayaan maxaa yeelay xulxul iimaan baa isu keentay dad aabbo iyo hooyo wada dhaleed oo ina isku jecel yihiin ayagaa isu naxariisanaya annaguna intaan awoodi karna waa xallinaynaa biidnillahi dhanka kalena ururada bulshada ee ka dhisan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa baaq waxay u direen mudanayaasha baarlamaanka kuwaasoo ay kaga digayaan inay ku milmaan ama ay ka qayb noqdaan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ururada bulshada oo maanta kulan ku yeeshay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa ka dalbaday mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya inay dhexdhexaad ka noqdaan khilaafka xoogan ee haatan u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kalena ay ku dadaalaan sidii xal looga gaari lahaa arrimahaasi balse aysan ku dhex milmin khilaafaadka haatan soo kala dhexgalay mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya
howlaha siyaasadeed ee ka socdaaya oo baryahan taagnaa in aysan ku wanaagsanayn in laabxoa mataqaanaa uu soo baxo khilaaf madaxdii ugu sarrayday ee waddanka waxaanu baarlamaanka ka codsanaynaa xubnaha baarlamaanka inay inay doorkooda si nadiifa u qaataan in aan yacni arrintan sajiid qabiil iyo mid musuq maasuq labada midna la gelin dex arrimood saddexdu aysan wanaagsanayn loo baahan yahay in laga gudbo midda koowaad waxa weeyaan madaxda soomaaliyeed in aysan dhowraynin baahida dadka soomaaliyeed iyo dareenkooda iyo midnimadooda inaysan ilaalinayn ee khilaafku kala muhiimsan yahay ayay muujinaydaa midda labaadna waxa weeyaan sharciga inaan la ilaalinaynin ayay iyaduna muujinaysaa waayo sharciga haddii la ilaalinayo waxay ahayd xukuumaddan markii la dhisayaba in lala dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd in lala dhiso ayay ahayd oo iyadu ay maanta sharciga ay fasiraad ku samayso marka taasina waxa weeyaan madaxdu sharciga inaysan ilaalinaynin ee iyadu dareenkooda iyo isqaqabsigooda iyo danahooda siyaasadeed ay ka fekerayaan ayay calaamad u tahay iyaduna arrinta saddexaadna waxa waaye dee hadday labadii hore gafeen oo aysan dadkii soomaaliyeed u turayn sharcigiina ay dhowraynin wada shaqayntoodu meesha ma imaanayso wada shaqayn la-aan ayay iyaduna calaamad saddexaad u tahay dowladda yuwanana waxa ay sheegtay in dalka soomaaliya ay keeni doonto ciidamo ilaaliya xarumaha madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ammaankooda xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ay jireen weeraro lagu qaadayay xarumaha sare ee madaxda ay ku leedahay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya yuwanda ayaa ka mid ah wadamada haatan ay ka joogaan dalka soomaaliya ciidamada ugu badan ee ka socda nabad ilaalinta wadamo ka mid a qaaradda afrika waxayna haatan tilmaameen inay u gunto doonaan sidii ay u adkay lahaayeen ammaanka madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya kuwaasoo baryihii lasoo dhaafay ay jireen cabsiyo xoogan oo ku aadan weeraro lagu qaada xarumaha ay ku sugan yihiin madaxda sare xilli dhowaan la weeraray xarunta maxkamadda golaha shacabka iyo sidoo kale xarunta looga arrimiya dalka soomaaliya ee madaxtooyada warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh